iyadoo ay dhalinyarada qaarkood inta badan ay ka cabanayeen shaqo la-aan ka jirta wadanka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro nolol maalmeedkooda kasoo saara xirfado ay markaasi leeyihiin haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada samaysa alaabta jiifka ayaa waxaay ka warbixiyeen sida ay noloshooda iyo midda qoyskoodaba uga maareeyaan sameynta alaabta iyagoo sharaxaya caqabadaha ay kala kulmaan shaqadani ay markaasi hayaan dhowr qaybood oo kala baxdaa alaabtu hadda middan aan gacanta ku hayo waa alaab oo sawirkeeda naloo keensaday aan jecel nahay inaan macnaha ugu koobiyeyno qofkii sawirka naloo yimid marka haddana macnaha sawirkii oo asiga ahaa oo asiga uu noola yimid oo annagana aan ka qaadanay un baan isku beesgaraynaa oon tusinaa kadibna waan ku heshiinaa hawshaan waxaan bilaabay waxyaabo badanaan bartay marka waxaan doorbiday macnaha tan ayaa ah ilo wanaagsanaatiina macnaha aan nolol maalmeedkayga aan ku raadsado makiin allah makiinta alwaxda lagu jaro maasha allah ni ahaa ni aad iyo aad caqabadeeda oo halis waaye waxaa waaye iska ilaali naftoodan ku ilaali waaye sababtoo ah hadda ka hora macnaha qofka oo gacanta hal far ka goysa waaye ana ahay marka khatar waa baasha in laiska ilaali waayo wallaahi faa'iidada maasha allah waa aadaa uga faa'idna baashan waa ku shaqaysanaa ulmaa uga xamaalanaa farsamo haddaa intaad yarta haddaa baratid aad iyo aad ay ku anfacaysaa beeraha la tabcan karaa sida farsamadan oo kale qofka waa bara karna annaga diyaar u nahay waxaan ilaahay nabar annagana waa ku dhiirigelinayna waa baraynaa marka dad badan oo dhaha shaqo cumahayna iyo waxaas been waaye farsamada hadda aan taayartay ka faa'idaystaan waxay bartaan waxaa jira dhalinyaro badan oo leh xirfadaha kala duwan kuwaasi oo ka maareeya noloshooda iyo midda qoyskoodaba si ay kaga baaqsadaan shaqo la-aanta ka jirta wadanka